deegaanka makabaan dul ka tirsan ayaa muxuu ahaay ka socdaa dagaaladaas dad deegaankaas ka isla degan walaalo ah oo dad mudada taariikhiyan taariikh dheer loo deegaankooda deganaa ayaa dagaalo ka dhex qarxeen midbay soo jiitanayeen marba inaa ku dhimatay laba biri ka hor dagaal aad iyo aad xunaa dhacay dad aad iyo aad u tiro badan oo dadkii hore ku dhima jiray ka badanna way ku dhinteen kuwa kale ka badanna way ku dhaawacmeen meeshaasi marka taas waa musiibo aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan ka tacsiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacantayna allah u boogadhayaan leenahay meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkaan daaq uga jeediyo maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay u istaagaan arrintaas oo ay maxaa ka shaqeeyaan sidii loo dami lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka nabadoonada iyo culamaa udiinkaba deegaanadaasi in loo wada istaago gaar ahaan labada magaa magaalooda waaweyn ee beledweyne iyo duusamareeb dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta muxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sidii colaadaa loo dami lahaa waa colaad aada u dhib badan khasaaro badan oo ka dhashay haddana haddii aan la damin khasaarahaas midkiina ka dhalan doono dagaaladuna deegaankaas markii ugu horreysa hadda lagu dagaalamo ma aha odayaashii dhaqanka ee wanaagsanaa ee marsabandoonada ahee ee ka talin jiray waxaan leenahay mar kale xilkiina dhaata ka taliya arrintaas labada maamulna waxaan leenahay dowlad goboleedna waxaan leenahay odayaasha iyo culamaayikiinta hala taageero hala garab istaago ciidamaha la kala dhex geeyo sidoo kale dowladda federaalka ah inay labadaas maamul goboleed ayaduna ay ku saacido sidii colaadaas xun loo dami lahaa colaad xun oo dhibaato badan la waayo waa mahadsantaha mudan madaxweyne waxaa jirta in aad xilligii dowladaadii inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen oo wakti badan iyo culaysyo badanna aad kasoo marteen oo waayo aragnimo badanna aad ka hesheen hadda mar kale xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dowladda dhexe hadba meeluu soo marayay waxaa ugu dambeeyay kii hadda galmudug oo iyadiina hadda ay kala qaybsan tahay wax weyn oo federaalka iyagu ay heshiis ku yihiinna weli aanay banaanka imaanin doorashooyina iyana jubbaland laga filaya sidee u aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladihii federaalka ah ee maamulkaagu soo dhisay iyo dowladda hadda taagan ee federaalka falastiin horta wax fiican baa la rajeeyaa waxaan rajeyneynaa in maamuladaasi ay sii xoogeystaan siyaasadooduna ay degto dowladuna doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurka u tilmaamayey hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xallin lahaayeen doorashooyinka u qabsan lahaayeen haddii dhibaata jirta dib heshiisiin u gaari lahaayeen institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaas sidii loo xooji lahaa dowladda doorka ay leedahay waa kaas nidaamka federaalka aan qaadanayna koo tilmaamayo waa kaas meeshaan saddex waxyaabood oo muhiim ah oo inaan laisku khaldin u baahana jirta amuur waa amuur dowlad goboleedka u gaara oo ayaga ay leedahay inaad qabsato ay tahay midna waa mid dowladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay midna waa wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeyo oo laga kaalmaysto ay tahay waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxawaa haddii niyad sami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo kalsoonidii ay xumaato hoos u dhacdo wada shaqayntuna waa xumaanay wax lawa wixii dadka ka dhexeeyo lawada qaban karo lama qaban karo marka aniga hadda waxaan dareemaya waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira shakigaasi dee in la wada hadlo maxaan ku raha laysku nuglaado laysku dhagaja ayay u baahan tahay marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunka uu qabo oo dastuuradooda ay qabaan oo dadkooda ay qabaanna lagu garab siiyo laakiin aanan waxna loo yeerin aanan la joojoogin dadka qaarkiisna aanan la riixin kuwa qaarkiisna aanan la soo dhaweynin yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidhiman iyo waxyaaba qalada waa jiri karaan laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo anaguna aan kuxoogaa ku dhaliilno dowlad goboleedyada ku dhiiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay controolkeedana wuu badan yahay nidaamka federaalkana waxay ahda dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda waxay dowladda dhexe ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaran qaranka national issuega ina inay ka shaqeyso laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa in yaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taalla colaad haddii aanay jirin laysgelaynin la waxaysnayn dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga banaan ma jiro laakiin roolka u banaan wuxuu yahay inay fududeyn samayso mama muxuu ahay doorashada maad qabsanaysaan ha maxaa idinka dhiman farsamaa naga dhiman khubaro inay siiso maxaa idinka dhiman kanaa idinka dhiman maxaa idinka dhiman observersaa idinsoo dirayna wixiina siday u socdaan ilaaliyo laakiin in ayaga fursad loo siiyo la waxeeyo waa qodob qodobka kale dawladda dhexe waxaan ayadana aan aada iyo aada ugu rabaysannahay baawarkii dawladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sidii habbooneed aan ahayn resourceski loogu talagalay dowlad goboleedeen in la siyaasadeynaayo oo siyaasadda haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo sax ma aha fikirka siyaasadeed mar walba waa lagu kala duwanaana laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo saaxad lagu wada hadlo la abuuro waxyaabaha saaxadii lagu wada hadli lahay wixiioo yar iyo waxbaa jira waxaan leeyahay marka dowlad goboleedyaduna dadkooda ha dhegaystaano dowladda federaalka ana dowlad goboleedyada ha dhegaysato intaas unbaa wanaagga lagu gaari karaan isleeyahay waxaa jirta xilligii dowladaada laftirkeeda in lagu xamin jiray in adna waa la socotaahay faragelin saas oo kale in maamulada markay dhismayeen lagu sameynayo ma waxaa jira duruufo qasbaaya in dowladda dhexe ay lug ku yeelato marka maamul goboleedyadu ay aayahooda ka tashanayaan ama ay doorasho sameynayaan ama isbedel siyaasadeed annagu dee waageeni laba iyo waagi hadda waa la kala duwan yihiin waageeni waxay samaysan qaab samaysankii oo dowlad goboleedyada socday marka in samaysmaan aan ka shaqaynaynin aan ka shaqaynayno oo inta la isdiriro laisdiro la kala tago oo aan dib laysugu soo noqonin waxaan diidanayn annaga oo aan dhan walba ugu dhex jirin intaas eedayaada xasuusataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda anoo ah inta jeer oon dowlad goboleedka inta jeer oon kismaayo tagay inta jeer oon baykadho tagay inta jeeron muxuuaha hiiraan iyo shabeellaga dhexe tagay inta jeeron galguduud muxuuha dhuusamareeb iyo cagaaga dhexdooda aan ka shaqaynayo inta jeeron muxuuha u safray oon arrimo badan aan dhex fadhiyo dadka dadkaan dhegaysanaynay wixii door oo nala habboonna waa yeelayna meelihii ay ku kala bixi waayaan ayagaa si voluntary oo ay raalli ka yihiin noo wakiilan jira dowladda dhexe inay go-aan arrintan ka gaarto anagu waa ku heshiin intaanaan wada hadalnay dowladda dhexe arrintaan ayadaa noo go-aamiso waa go-aami jirnay waana la aqbali jiray waa lagu dhaqmi jiray marka facekaas oo samaysanka aan ku jirna hadda laakiin maamuladiyaa jiro mas-uuliyiintii lasoo doortaa jooga hay-adihii lasoo doorto dadku soo doorto inuu baarlamaan lahaa jooga constitutionkii dadku ay ansaxsadeen yaa jooga maxaan ku idhahdaa marka hadda doorkaas iyo doorkan waa kala duwan yihiin hadda waa doorka dhabtaa dowladda dhexe ee lahayd oo facilitationka ah ayaa furan markii la samayn maayo laakiin anaga dowlashisiin aan ka shaqayn jirnay dowladda dowladda dhexe o dhanna uma kala hari jirin anaa madaxweyne dalka ka ahay waa waa rekoorkay ku qoran tahay inta jeer un ku noqday inta habeenan soo fadhiyay anigu aan dhex fadhiyin dadkaasi dhegaysanayay isku keenayay isku soo jiidayay afkooda isku carfinayo isku aan lahaa heshiiya waxaan ku heshiiya marka dambena consensus ayagu ay gaareen aan go-aan ugu gaarayne annagu midaan intaan iska soo gaarnay aan ka dul keenayna ma jirin way jirtay markii noogu horeysa xasuuska nimaday oo jubbaland ay samaysmaysay in waxoogaa isfaham la-aan iyo kala shaki badan uu jiro laakiin markii dambe haddana jubbalandna waan heshiinay markii dambena meel aada iyo aada u fiicanay martay marka waxaan qabaa doorka dowladda dhexe maanta ay leedahay waa ka duwan yahay kii annaga aan lahayn hadda mas-uuliyiin lasoo doortay iyo dastuur la ansixiyey iyo hay-ada maxaan ku idhahdaa dowlad goboleedka uu leeyahay ayaa jira waa daciif waa liitaan waa saan wax badan waa la dhigi karaa oo anuma dhahayo wixii lasoo sameeyey boqol kiiba boqolay sax ahayo laakiin meel fiican ay joogaane dowladda dhexe waxaa looga baahan yahay doorkeedii fududeynta ah inay qaadato waxaa jirta labada kun iyo labaatanka in la filayo in doorasho ay dhacdo tii adiga xilka ah ku wareejiso oo kale ah ama madaxweynuhu nasiib u hel inuu mar kale soo noqdo ama qof kale la doorto markaa fiirisa hadda sida arinta maamul goboleedyada ay tahay arinta dastuurka uu yahay arinta xisbiyadii oo mid kamid a adiga laftirkaaga a madax ka tahay uu yahay ma is leedahay waxaa loo socdaa doorasho labada kun iyo labaatanka
oraahdii ilmihiina ay ku maamaahi jireen uu hayday muxuu ahaay geeli ninka misaalka uqaadan gooji ama ha goojinay muxuu ahay guga dhala guga soo socdaa geela dhala ayaad ku tirsan tahay waxa waaye waxaani ma ma la yeeli karaa mise lama yeeli kara maaha dastuuri waaye waajib waaye doorasho waa inay dhacdaa laba kun iyo labaatan soo dhamaata doo termka hadduu dhamaado doorasho waa inay dhacdaa sidaasay soo ahaan jirtay sidaasaa dastuurka lagu xushmayn jiray lagu ilaalin jiray dawladdaana mas-uuliyadaasaa saaran marka doorasha ma dhacay mise ma dhacaysa ma waa inay dhacdaa hadday dhici weydo khaladaa dhacay khaladkaas dhacay sida looga macaamilayo iyo sida laga yeelayo iyo waageeda iyo waayaheeda yaa laga wada hadlaya laakiin ilaahi hadda anagu waxaan taaganahay waxay tahay doorasha waa inay dhacdaa waana mas-uuliyad ku gaar ah dawladda dhexe ayadaa laga rabaa doorashada dalka inay ka qabato dowlad goboleedka caraysan ayadaa laga rabaa inay carab isay burwsdisay xaliso dadka kale ee mucaarad ha aadaan ama xisbiya ha aadaan ama baarlamaan ha aadaan ama muxuu ahay nooc kale ha aadaan ayadaa laga rabaa inay la hadasho laakiin doorasho waa inay dhacdaa doorashada dowladda dhexe waa loogu cudur daari karaa masalan barnaamijka dawladda dhexe ay noo sheegtay wuxuu ahay hal qof iyo hal cod inuu dhacaayo annaguna meeshaan u soconno mar walba layiisanayo laakiin laba kun iyo lix iyo toban aan gaari weyne waa kaas afar sano kadib meeshas in la gaaraa hadafku ahaa dawladda waxaa soo noqon kartaa waa dhihi kartaa hal qof iyo hal cod waa gaari weyne soo waxyeelnaa laakiin hal qof iyo hal cod haddaan la gaarayni talay u baahan tahay wax laysku raacay iyo nidaam laysla ogolaaday oo goboleedyadu ay ogol yihiin oo xisbiyadu ay ogol yihiin oo golayaasha kale ee muxua dawladda oo muxua baarlamaanku ugu horreeya uu ogol yahay in laysla helaa la rabaa ko wixii sharcigu tilmaamayay waa in la yeelaa haddii wixii sharcigu uu tilmaamayay aan la yeeli karin oo duruufo la yeeli waayo tilmaamay waa wadar ogol in la helo waayo wadar ogol in la helo lawada ogolaado wax raalli laga wariya ay dhacaan marka falastiin aniga ra'yigeyda waxaan qabaa doorasha ma dhacee mise ma dhaceyso maa waa inay dhacdaa haddii aanay dhici karin dawladdaa laga rabaa inay tiraa ma dhici kartee seen waxyeelnaa oy talo usoo noqoto taladii laysku raaca markaas energasho laakiin taariikhdaasi ma bedelmi kartaan qabaa hadday taariikhdaasi bedelanto waa khalaf dhacay waayo horena aan usoo dhici jirin laba kun iyo lix iyo tobanna ma dhicin laba kun iyo lix labaat laba iyo toban ma dhicin marka ma cudurdaar uma helayso dawladdu laba laba kun iyo labaatanka teramka waa dhamaaday doorashana ma dhici karto legitimacyga iyo sharciyada dawladnimada meesha ka dhexayso problem waxaan lasii saadaali karin oo dhamaa iman kara laakiin haddii dadka inta spaceka saaxada siyaasadeed furto dawladda ay tiraa duruufahaana jira awgeed wax ma dhici karaan seen waxyeelna dowlad goboleedyada ra'yi diidanayo hay-adaha dawladda baarlamaanku kamid yaha ra'yi diidanayo xisbiyada maxaan ku yidhahda dalka sharciga ay ka jiraan ra'yi diidanayo marka dambena waa huba aniga boqol kiiba boqol aan kalsoonahay wax laysku raacsan yahay oo doorasho ay ku dhici karta in dadka soomaaliyeed ay gaari karaan oo ay awooddaas leeyihin aan qabaa